taariikhdii labaad cutubka toban iyo afaraad markaasaa abiyaa dhintay oo la seexday awooyaashiis oo waxaa lagu aasay magaaladii daa'uud oo meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii aasaa oo wakhtigiisiina dalku wuu xasiloonaa intii toban sannadood ah oo aasaana wuxuu sameeyey wixii rabbiga ilaahiisa hortiisa ku wanaagsanaa oo ku qumanaa maxaa yeelay isagu wuxuu baabi'iyey meelihii allabariga ee qalaadaa iyo meelihii sarsare oo tiirarkiina wuu wada jejebiyey geedihii aasheerahna wuu wada jaray oo dadkii yahuudaanna wuxuu ku amray inay doondoonaan rabbiga ah ilaaha awooyaashood iyo inay yeelaan sharciga iyo amarka oo haddana magaalooyinkii dalka yahuudaah oo dhan wuxuu ka baabi'iyey meelihii sarsare iyo sanamyadii qoraxda oo boqortooyaduna isaga hortiisa way ku xasilooneed oo isagu dalka yahuudahna wuxuu ka dhisay magaalooyin dayr leh maxaa yeelay dalku wuu xasiloonaa oo isaguna dagaal ma gelin sannadahaas waayo ilaah baa isagana siiyey oo wuxuu dadkii yahuudaha ku yidhi kaalaya aan magaalooyinkan dhisnee oo aan u yeelno derbiyo iyo munaarado iyo irdo iyo khataarro dalku weli waa in hor yaal maxaa yeelay waxaynu doondoonnay rabbiga ilaaheenna ah isagaynu doondoonnay oo isna dhan kasta ayuu inagana siiyey markaasay magaalooyinkii dhiseen wayna liibaaneen oo asaana wuxuu lahaa ciidan gaashaamo iyo warmo sita oo waxaa reer yahuud ah ka soo baxay saddex boqol oo kun reer benyamiinna waxaa ka soo baxay kuwo gaashaamo sita oo qaansooyin xoota oo ah laba boqol iyo siddeetan kun oo kulligoodna waxay wada ahaayeen rag xoog badan oo waxaa iyagii ku soo kacay sayrax oo ahaa reer etoobiya isagoo wata ciidan tiradiisu tahay malyuun iyo saddex boqol oo gaari faras oo isagu wuxuu yimid mareeshaah markaasaa aasaa u baxay inuu isaga ka hor tago oo waxay dagaal isugu diyaariyeen dooxadii sefetaah oo mareeshaah u dhow markaasaa aasaa u qayshaday rabbiga ilaahiisa ah oo yidhi rabbiyow adiga mooyaane ma jiro mid u kala hiilin kara kan itaalka badan iyo kan aan xoogga lahayn rabbiyow ilaahayagow na caawi waayo waannu isku ka hadlaynaynaa oo magacaaga ayaannu dadkan badan ugu soo baxnay rabbiyow waxaad tahay ilaahayaga haddaba ninna yuusan kaa adkaan oo sidaas daraaddeed aasaa iyo dadkii yahuudaha hortooda ayaa rabbigu ku jebiyey kuwii reer etoobiya kuwii reer etoobiyana way carareen markaasaa aasaa iyo dadkii la socday u eryadeen xagga geeraar oo waxaa kuwii reer etoobiya ka dhintay dad fara badan oo iyaga ayaan ka soo kaban karin maxaa yeelay iyagu waxay ku hor baaba'een rabbiga iyo ciidankiisaba oo weliba waxay kala tageen maal booli ah oo aad u badan oo waxay kaloo wax ku dhifteen magaalooyinkii geeraar ku wareegsanaa oo dhan waayo iyaga waxaa ku dhacday rabbiga cabsidiisii oo magaalooyinkii oo dhanna way dhaceen maxaa yeelay waxaa iyaga ku jiray maal badan oo haddana waxay burburiyeen teendhooyinkii xoolodhaqatada waxayna dhaceen ido fara badan iyo geel dabadeedna yeruusalaam bay ku noqdeen